ugu horeyn waxaan u daraynaa tacsiyad ehelkii iyo qaraawadii maaragtay ay dadkii ka geeriyoodeen dadka geeriyoodana ilaahay janna ha ka wareebi baanina midda labaad waan ogsoonnahay ammaanka waa shay muhiim hawa reer wajeer waan ogsoonnahay marxaladihiin soo marnay abaaro baa la soo maray ilaahayna maaragtay khayraad baas nooga bedelay khayraadka asagaa inaan ka faa'idaysano labaan loo baahan yahay wakti hadda maaragtay rabshi iyo digaal aan maaragtay in as bilowda waa laga fiican yahay markan waxaan jeclaan lahayn oon ka baryaynina dadkii isku daaqa ahaay isku deegaan ahaay isla dhashay isku diinta ahaay in wixii dhacay lasoo afjara oo haddatan laga shaqeeya sidii maaragtay awal hore laiskula dhaqani jiray oo laiskula daaqi jiray in la soo celiyo oo waxaan hadda dhacay aan maaragtay xasidnimo kala iyo maaragtay waa la dila ee hala dila iyo aargudasho in la joojiyo oo insha allahu tacaala siday walaaltanimada mika hore meesha laguu joogi laiskula dhaqda baan ka codsanaynaa dadkay meesha degan midda labaad midda saddexaad dadkii ku xisaabsan nuuc kastaba ha noqdeen odayaasha culummada laamanka ammaanka dowladdii countiga ha noqoto national government ha noqdo arrintan waa arrin xalis ah waa arrin culays badan dhib weyn bay countiga u keenaysaa insha allahu tacaala ha laisku taye in kasta oo maaragtay laga geysan karo oo dadaal ah sidii arrimahanayt lagu soo afjar lahay annaga assembly ahaan insha allahu si haddi maanta meeshaan iskugu imaadnay waan ku dadaalaynaa insha allahu in xasilloonid meesha laga keena committee oo ku xisaabsan arrimaha ammaanka oo peace committee baa jirta annaga assembly ahaan facilitation baan shiinaynaa si ay dhulka u tegi lahaayeen wixii report ay noo soo gudbiyaan annagana waan la wadaagaynaa insha allahu tacaala investigation agencies markaan intaas waan ka geersanayna insha allahu tacaala markaan mukhtasar ahaan wixii muhiimka ah waa in reer wajeernimadeena aan muujinno arrintan xasilloonidaan ka keenna aan waxba ka reebin intaasayto baan kusoo anigoo magacayga ibraahim xuseen m c a laga soo doortay waa gala ganjure ward halkan maanta county assembly iskugu imaanay waa speakergana hogaaminahaya iyo maaragtay emsiyaal kala duwan oo laga soo doortay wardar kala duwan iyo qaar emsiyaal kale oo ayagana nominated eh waxaan halkan isku imaanay inaan ka qoomayno ama maaragtay aad u cambaarayno arrintii aad u foolxum oo ka dhacday waagala ganyure ward khaasatan bananey iyo maaragtay boojirey kaadkaatigooda oo laba nin lagu dilay laba wiig lasoo dhaafin naf kalaa meesha lagu gooy oo dagaalo yar oo dhaceen daraaddeed nin baa ku dhintay arrintaas waa arrin aad iyo aad u foolxun dadweynaha waxaan u baaq u dirayaa in maaragtay ammaanka aad loo sugo nabadgelyada aad loo ilaaliya waxyaalaha maanta annaga maaragtay nisku hankeen kara iyo waxyaalaha na kala geen kara waxaa badan inta annaga nisku hankeenaysa dadweynaha waxaan rabnaa nin walba meesha jooga inaa ammaanka aad loo ilaaliya dadkan waxaa waaye waa dad oo maaragtay abti aysan waaye dad maaragtay isla shaqaysta isla ganacsada guur dhex mareen walaale ah oo isku jiiraan oo degaan isku degan waaye annagana reewajeer haddaan nahanay qabiil ma qabna qabiilkayna waa reewajeer meel walba os jooga qofka haddaas east jooga haddaas west jooga haddaas south jooga haddaas north jooga waa uun reewajeer qabiil kale oon kala qabna ma laha annagana dad muslimiin aan nahanay mar walba waxaa la rabaa markaa inaa ammaanka aad loo ilaaliya horumar waxaan ku gaari karnaa haddii inteennan oo walaalaha reewajeer maanta degan aan isqabsanno oo walaalnimada nin walba meeshiisaas ka ilaaliya waxaan aaminsan yahay horumarkaan doonayn inaan maaragtay hadafkaan doonayn aan gaari karin laakiin annaga haddaan isku laabanno oo dagaal iyo fooday iyo waxaan loo joogin mar walba aan ku kacna annagoo awal horeba dowladda sara cambaareen jirnay oon dhihi jirnay aad baan noola gacan bidixay haddana meeshii aan kusii noqonaynaa oo maarata horumar aan gaarayna ma laha